بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlه وأصxaaبه أجمaعين أmا bعd qاla الإmاam الbخhariي رaximh الlه taعaalى bab الزakاة عlى الزوج والأytاm في اlxajr أw fi اlxijr baabu bayaani xukmi الزakاati zakadii xukunkeedii cadayntiisii ayuu u baab yahay cala azawji ninka la siiyo oo sako lagu bixiyo haweenta ninkeeda ay sakada siiso sakadeedii wal aytaami iyo agoon filxijri markaa yacnii tarbiyada dhexdeeda ah oo yacnii ay korinayso iyada ama ay tarbiya tarbiyadooda markaa ay samaynayso ayb oo iyada tarbiyadeeda agoon ku jirto ayb filxijri bikasri اlxaa'i iyo bifatxi اlxaa labadaba waa laba dabdiyo saxiixa waa xajri iyo xijri ayb tarjamadan ibnu rushayd alfihri wuxuu yidhi acaada alaytaama fii hadihi اtarjamati licumuumi اluulaa wa khusuusi اhaaniyati hore waxaan u soo marnay baabu sadaqati cala اlyataama taas caamay ahayd qofka wax ku sadaqaysanayo qof gaara ma ahayne waxay iska ahayd uun agoon sadaqo la siiyo ayb amase sadaqadii sakada iyo tii kaloo tadawucaba waa camimaysay middaanna tarjamo gaar ah waayo oo iyagu markaa aytaam oo filxajri ama filxijri ku sugan oo iyada markaa gurigeeda agoon joogto inay sakadeedii haddana ay siiso sakadii sadaqadii tadawuca maahane waa sakadii tan marka ayaa labada tarjamo khaasan wax ku soo celina marka ma aha ayb labada xadiidna cumuumkoodu deliishanaya alimaamu اlbukhaari ayb wa maxmalu اlxadiiثayni fii wajhi اlاstidlaali bihima calى اlcumuumi liأnna اlإcطaaءa acamu min kownihi waajiban ow manduuban labada xadiid marka siin iyo waxbixin unbay sheegayaan labada tarjamo ayaa laakiin laba macno ay ku kala jiraan macno caama iyo macno khaas a labadaba qaalahu abu saciidi can الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalama xadiidkii shalay aan soo marno u ishaarayaa marka ayb oo xadiidkii shalay maxaa ku jiray fanicma saaxibu اlmuslimi maa acطىa minhu اlmiskiina wاlyatiima wabna الsabiil ayb kaasuu ishaara qaala xadaثna cmar bnu xafsi qaala xadaثna abi qaala xadaثna اlأcmash qاl xadaثnii شhaqيiq can cmr bn الxاariث can زaynb imraأaةi cabdالlaahi radيa الlaahu canهmaa cabdلlahi bn mascuud waaye xaaskiisii labadoodaba allah raalli ka noqday qaala waxa uu yidhi fadakartuhu qaaladan acmasha iskale qaala acmash waxa uu yidhi fadakartuhu libraahiima ibraahim ayaan u sheegay ayb xadiidka faxadaثnii wuxuu ii sheegay ibraahimu ibraahiim can abi cubaydata can camr bni اlxaariث can zaynaba imra'ati cabdillaahi bimilihi sawaa'an bimilihi yani bimili xadiidi shaqiiq yani shaqiiq xadiidkiisii oo kale ayuu ii sheegay meesha marka acmash laba sheekh oo xadiidkan ka maqlay ibraahimu nakaci iyo shaqiiq ayuu ka maqlay labadooda xadiidna inay isku mid yihiin oo meeshaan marka uu ku sheegay qaalat waxaay tidhi zaynab kuntu waxaan ahaa fi lmasjidi masjidka dhexdiisaan joogay fara'aytu الnabiya sala اllahu calayh ali wasalam nebigaan arkay faqaala waxa uu yidhi tasadaqna wax la baxa oo sadaqaysta haweenyahow walow min xuliyikunna waxa aad isku qurxinaysaanba ha ahaadaane wa kaanat zaynabu zaynab waxay ahayd tunfiqu inay bixinaysay calaa cabdillaahi wa kaanat zaynabu zaynab waxay ahayd tunfiqu inay nafaqaynayso calaa cabdillaahi cabdullaahi bni mascuud ayay nafaqayn jirtay iyo wa aytaamin agoon fii xajrihaa iyada tarbiyadeeda ku jiro maxalushaahidka marka waa kana xadiidkai tarjamada meeshay iska leeyihiin zaynab waxay wax siin jirtay oo ay wax ku bixin ay nafaqay jirtay ninkeeda cabdullaahi bni mascuud iyo agoon gurigeeda joogtay oo iyadu markaas yacnii ay haysay agoontaas marka waxay noqon kartaa kuwa iyada ay dhashay oo agoona markaas iyo waxay noqon karaan kuwa aynan dhalin oo laakiin iyadu markaa yacnii iyadu korinaysay oo ay tarbiyeynaysa ayb ayb agoon ay markaa korinaysa iyadu ayna dhalinna waa noqon kartaa saasaana loo badan yahay ayb faqaalat waxa ay tidhi zaynab licabdillaahi ay ku tidhi sal rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka su-aal ayajzii ma kaafinaysaa canii aniga xaggayga ma ka kaafinaysaa an unfiqa inaan nafaqeeyo oo waxbixiyo calayka adiga korkaaga iyo wacalaa aytaamii agoontayda oo fii xijrii iyo aniga tarbiyadayda iyo korriimadayda ku dhex jiraan min asadaqati sadaqada xaggeeda ma iga kaafinaysaayo ma iga gudaysaa meeshaan marka fiiri ayajziidan ayaa lafdigan ijzaaga ayajzii ama ayujzi-u sidii loo dabdiyaba lafdul ijzaa usuululfiqiga marka la joogo waxaa weeyaan waa eray keenaayo shay waajiba in layskaga gudo bas qofkan salaadiisii ma gudantay ayaa la leeyahay salaadiisa ma gudantay macnaheedu waxay tahay waajibkii ma uga dhacay lafdigan marka waxaa laga fahmaa marka sadaqada laga hadlaaya inay tahay sadaqadii waajibka ahayd ee sadaqa sunno ah inaynan ahayn maxaa yeele hadday sadaqa sunno ah tahay ma iga gudaysaa ma aynan dhahdeen lafdul ijza ma aynan isticmaasheen ila sadaqada sunnada iyada ma iga gudmeen looma isticmaalo waajibka loo isticmaalaa ahlucilmiga qaarkood marka meeshaan taasay ka bixiyeen ayb bacdi ahlilcilmina waxay dhaheen ma iga kaafinaysaa ama ma iga gudaysaa yacnii inaan naar uga gaashaantaa laga wadaa bay dhaheen naar inaan uga gaashaanto maxaa yeele siyaaqa ayaa wuxuu ahaa wax la baxa dadka naarta ugu badan inaad tihiinaan arkaa marka naartii ma uga badbaadayaa bay ka wadaan waa la dhihi karaa naarta waxa looga badbaadana sadaqada tadawuca iyo midda waajibku ay soo soo gelayaan labadan marka ereygan mafhuumkiisa ayaa culummada khilaafkoodu marka uu ku xiran yahay ayb ayajzii canii ma iga kaafinaysaa oo ma igu filan tahay xaggayga ma ka kaafinayaa an unfiqa calayka korkaaga inaan nafaqeeyo wa calaa aytaamii iyo agoontayda fii xajirii ama fii xijrii oo aniga yacni tarbiyadeyda dhexdooda hoostooda ku jiraan min asadaqati ma igaga kaafinaysaa faqaala waxa uu yidhi ibnu mascuud salii anti rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam adiga rasuulka soo weydii bax ayb meeshaanna marka waxaa laga qaadanaya baa la yidhi in qof cilmi badan oo joogo qofuu ka cilmi badan yahay in wax la weydii karo maxaa yeele haweentaani hadda saxaabiyad waay iyada xataa rasuulkiioo joogo ayay cabdullaahi bin mascuud weydiinay su-aasha marka hadday labaduba de fadwadu ay u qalmaanoo qofka uu cilmi u leeyahay wax uu ka jawaabayo isagoo nin kasii cilmi badan uu joogo waa ka jawaabi karaa laa ba'sa dhib ma laha ayb mas'ale kalena waa laga qaadanayaa waxay tahay cilmiga waasito iyo yacnii yacnii nusuul intaa ku heli lahayd isagoo caali ahoo sarreeya inaa hesho inay fiican tahay maxaa yeele cabdullaahi binu mascuud hadda hadduu u jawaabo rasuulku unba uga sheegi lahay xukunka xaggiisa ee hadda wuxuu leeyahay rasuulkii in lagaaga sheega maxaad uga baahanta isagii baaba joogo u tag oo yacni sanad caali ah saad ku hesho taana marka culimmadu waa ka bixiyeen faqaala waxa uu yidhi salii anti rasuula allahi sal ly slam adiga rasuulku weydii faindalaqtu ila اnabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan u tegey fawajadtu waxaan helay imra'atan haweeney min alansaari oo ansaarta ka mida ayaan arkay cala albaabi albaabka agtiisa ay joogto xaajatuhaa iyada xaajadeeda milu xaajatii aniga xaajadeedoo kale ay la mid tahay haweenaan isku dannaho iyadana su-aasheedoo kale qabto ayaan albaabka agtiisa ku arkay fa marra calaynaa bilaalun bilaal ayaana soo maray faqulnaa waxaan nidhi sali nebiya sala allahu calayh waali wasalam nebiga soo weydii ayajzii cannii ma iga gudaysaa oo xaggayga ma ka kaafinaysaa an unfiqa inaan nafaqeeyo calaa zawjii ninkayga wa aytaamin iyo agoon lii aniga ii sugnaatay fii xijrii oo dhabtayda ku jiraan inaan sakadii ka nafaqeeyo wa qulnaa waxaanu nidhi laa tukhbir binaa ha noo sheegin cidda aan nahayna rasuulka ha noo sheegin saasaan ku dhaan oradoo nebiga noo soo weydii dadka aan nahayna hau sheegin nebiga fa dakhala waa galay bilaal fasa'alahu wuu su'aalay su-aashii faqaala nebigu waxa uu yidhi man humaa waa aya ayuu yidhi labada naagoo su-aasha kuu soo dhiibeen yaa waaye qaala waxa uu yidhi zaynabu waa zaynab qaala ayu zayaanibi zaynabooyinka tee aho qaala waxa uu yidhi imra'atu cabdillaahi cabdullahi bni mascuud xaaskiisa wa qaala waxa uu yidhi nacam haah waa uga gudaysaa walahaa ajraani laba ajarna waa leedahay ajru alqaraabati wa ajru sadaqa qaraabada ajrigeeda iyo ajrigii sadaqada labadaasay leedahay haweenta marka cabdullaahi bni mascuud alimaam jalaaluddiin albulqiini wuxuu leeyahay kitaab kitaab wuxuu leeyahay la yidhaahdo alifhaam lima fi lbukhaariyi min alibhaam waa kitaab hal mujallad ah alifhaamu lima fi lbukhaariyi min alibhaam kitaabkaas wuxuu ku sheegay naagta ansaariyadda ah la tilmaamaayo wuxuu leeyahay waxay ahayd wuxuu tilmaamay ismu lmar'ati alansaariya naagta kale ansaariyadda ah ee la socotay imra'at cabdillahi bni mascuud magaceeda zaynabaa la yidhaha buu yidhi zaynabu alansaariyatu ayaa la yidhaahdaa ayb waxaa lagu sheegay buu yidhi fii mukhtasari اlistiicaab ayb imra'atu cabdillaahi bni mascuud ayb naagtaa kale la socotay iyadana zaynab layraa iyadana waxaa qabay cuqbatu bnu camrin abu mascuud albadri ayaa qabay laqabkeedana marka rayta ayaa la dhahaya ama raa'ita imra'at cabdillahi bni mascuud iyada naanaysteeda raa'ita ayaa la yidhaha ama rayta ayb ayb ibhaamkaas marka meeshan ku jiro magacyadaa saas u kala sheeg sheegay imaamkaas alimaam اlbulqiini qaala xadaثna cثmaan bnu abi shayba qaala xadaثna cabdaة huwa bnu sulaymaan can hishaami huwa bnu curwa can abiihi curwaة bn الزubayr can zaynaba binti umi salmة can umi salmةa qaalat qultu ya rasuula الlah aliya ajrun ajri ma leeyahay an unfiqa inaan nafaqeeyo calaa bani abi salima ayb calaa bani abi salama abuu salamo ilmihiisa inaan nafaqeeyo ajr ma ka helayaan innamaa hum baniya waa ilmahayga un iyagu faqaala waxa uu yidhi anfiqii calayhim nafaqay falaki ajru maa shay ajrigiisii baad leedahay anfaqti calayhim aa ku nafaqayso waxaad ku nafaqaysa ajrigooda ayaad helaysaa tan marka cumuumaa ku jira iyadana sadaqada tadawuc iyo zako midna looma kala qaadin oo tii sunnada ahayd mian tii zakada ahayd mian lama kala sheegsheegin bukhaari marka isaga madhabkiisa inay labadaba gugudmi karto ayb ilmaha laftirkoodana xadiidkan waxaa ka muuqanaya ilmaheediiba inay yihiin oo abu salamo uu uga dhintay taasaa marka daahirka ka muuqanaysa walidaalika marka ibnu xajar wuxuu yidhi ayb wاstudila bhada اlxadiiثi xadiidkan waxaa loo deliishaday buu yidhi calىa jawaazi dafci اlmarأati zakaataha ilaa zawjiha naagta zakadeeda inay siin karta ninkeeda wa huwa qowl الshaaficiyi wالthawriyi wasaaxibay abi xaniifa abu yuusuf iyo moxamed bn xasan waixdى riwaayatayni can maalik iyo labada riwaaya imaam maalik midkood wacan axmeda imaam axmed kadaa adlaqa bacduhum qaarkood imaam axmed saasay uga idlaaqeen wa riwaayat اlmanci canhu muqayadatun biاlwaariثi wa cibaaraة اljawzaqiy walaa liman talzamuhu mu'natuhu imaam axmed baa laba riwaayo laga haayaa maya ma ku bixin karto iyo waa ku bixin kartaa midda marka nafyiga waxaa lagu xambaarayaa in laga wado dadka iyadu ay nafaqadeeda ku laasimayso haddii marka nafaqadu ay laasimto oo iyadu ay ku laasimto ilmo maalan iyada ay haysato oo wax hadda ku masruufa aanay jirin oo kale iyaduna ay awood leedahay ilmaheediina ay yihiin oo kale waa ka saaraya imaam axmed markaa wuxuu yidhi ibnu qudaamana wuxuu yidhi waaladharu اljawaazu muطlaqan ila lilabawayni wاlwalad naagta ilmaheeda iyo dadkii dhalay oo waalidkeeda hooyadeed iyo abeed ma sii karta inta kalena waa siin kartaa imaam axmed isaga marka saas u ishaara ku tegey wa xamalu sadaqata fi lxadiidi cala alwaajibati sadaqadan xadiidka lagu sheegayna midda waajibkaa lagu xambaaray liqowlihaa atujzi'u canii maiga gudaysaadaasaa qariino ah wa bihi jazama almaadariyu wa tacaqabahu ciyaadun qaadi ciyaad waa tacqiibiyo bianna qowlahu walow min xuliyi kunnada dambe walow min xuliyi kunna ayaa wuxuu yidhi waxay tusaysaa sadaqada tadawuc inay tahay maxaa yeele naagaha dahabkay isku qurxiyaan sake kama baxa uu rabaa inuu dhaho taasna masale khilaafa waayo layslama wada ogola iyada laftirkeedana oo kaiir min alculamaa sida xanafiyadoo kale waxay leeyihiin waa kuwa waa inay ka bixisaa dahabka ay isku qurxisa iyo jumhuurku laakiin waxay qabaan ma ka bixinayso qaadiciyaad marka madhabkii jumhuurku isaga uu qabay ayuu marka wuxuu leeyahy walow min xuliyi kunnadaas ayaa waxay tusee sadaqadu inay tadawuc tahay maxaa yeeley dahabka laysku qurxiyo waajib maba laga bixiyaba isaga sake lagama bixiyo meeshaasu isaguna qabsaday wa kownu sadaqatihaa kaanat min sanaacatihaa riwaayaadka xadiidkan waxaa soo arooray riwaayo dhahayso gacmaheeda waxa ay ku shaqayso oo iyagu ay ku samayso oo farsamadeeda gacanta ayay ahayd waxa ay wax ka bixinaysay wa kownu sadaqatihaa kaanat min sanaacatihaa yadullaani cala tadawuc labadaba tadawucay tusayaan yacnii waxbay toltoli jirtay wixii ay ka hesho ayay bil iyo wax ku bixin jirto taana waxay tusaya buu leeyahay sadaqatu tadawuc inay tahay wa bihi jazama annawawiyu imaamu nawowina taasuu jasmiyo sadaqada xadiidkan inay tahay sadaqatu tadawuc wata'awaluu qowlahu atujzi'u caniina waxay u ta'awileen ay fi lwiqaayati min annaari kaannahaa khaafat ana sadaqataha calaa zawjiha laa taxsulu laha almaqsuudu saasay marka ka cabsatay marka macnahaasu halkan marka imaam ibnu xajar uu ku ishaaray واxtajuu أyضا بأna ظaahira qowlihi fii xadiiثi abi saciid almadkuur zawjuki wawaladuki axaqu man taصadaqti bihi calayhim xadiidkaas daalun calىa annahaa sadaqaةu tadawucin markii xadiidkii shalay aan soo marayna wuxuu ahaa ninkaaga iyo ilmahaaga ayaa ku xaqnimo badan cidaa ku sadaqaysato taasaa waxaa laga fahmaa bay dhaheen tadawuc لأnna اlwalada laa yucضىa min الزakaaةi اlwaajibati biاlإجmaaci maxaa yeelay mar haddii ninkii iyo ilmihii ay dhashay laysku daray ilmuhuna la ogyahay qofka ilmihiisa inuunan sake ku bixinaynin la ogyahay oo ijmaac ku guntanmay idan zawjka waxa la siinaayana tadawucay noqonayaan kamaa naqalahu ibnu lmundir wagayruhu wa fii hada alixtijaaj nadarun war baa ku jiro lianna aladii yamtanicu icطaa'uhu min asadaqati اlwaajibati man yalzamu lmucطi nafaqatuhu waاlummu laa yalzamuha nafaqatu waladiha maca wujuudi abiihi ayb waxaa laga hadlaaya marka ilmahaaga sake ma sii kartid ilmahaaga adiga nafaqo waajibay kugu leeyihiin baa laga wadaa laakiin naagta ama hooyadu ilmaha ay dhashay nafaqadeedu waajibkuma aha ninkaa laga rabaa dhalay ee aabbaha ah marka iyadu way ka duwantaha saasuu rabaa inuu dhaho adu marka masaa-ishaas hadalladaasaa ku jirjiraan sida xoogga badanna waxay tahay naagta sakadeeda ninkeeda waa sii kartaa ilmaha laakiin inaynan siinina marka aslan ah oo nabadgelyo badan agoontan marka maxaa la dhahayaa agoontan waxaa lagu xambaarayaa marka agoontan la sheegaayo kuwa ay iyadu dhashay maahane kuwa gurigeeda joogay in la dhaho wuxuu yidhi waqaala ibnu taymiy qowluhu wawaladuki maxmuulun calaa ana alidaafata litarbiyati laa lilwilaadati fakaannahu waladuhu min gayriha ninka hadduu isagu ilmo hore u watay oo naagta gurigeeda ay ku koraayaan kuwaas iyada ma aynan dhalin hadday wax siisan laa ba'sa laakiin kuway iyadu dhashay haddii ninku mucsir yahay iyaduna ay xoolo haysato cid kaloo wax siisa aanay jirin iyada marka kuwaas nafaqay ku yeelanayaan marka sakadeeda ma uu iilayso labada xadiid marka wuxuu ka bixiyey aqwaashaas iyo waxyaabahaas baabu qowli اllaahi tacaala wafi الriqaabi wاlghaarimiina wafii sabiili اllah baabu macnaa qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay wa fi riqaabi iyo walghaarimiina sadaqada waxaa iska leh oo lagu bixiyaa fi riqaabi luqumaha in lagu xoreeyo addoommada walghaarimiina iyo kuwa daynoobay wa fii sabiilillaahi iyo ilaahay jidkiisa saddexdan buu rabaa marka inuu fasiro wa fi riqaabidii buu hormarinaayo wuxuu yidhi wayudkaru waxaa laga sheegayaa can ibni cabaasin radia allaahu canhumaa yuctiqu wuu xoraynayaa min sakaati maalihi maalkiisa sakadiisa ayuu ka xoraynayaa wa yucطii wuu siinayaa fi lxaji xajkana waa ku bixinayaa dad yacni mucsiriin oo dad aan waxba haysanin oon xajka aadi karin ayuu ka xaji siinayaa halkan marka wuxuu ku tilmaamay yuctiqu waa xoraynaya habka uu u xoraynaayo riwaayadan ma kala caddaynin oo ibnu cabaas laga weriyo maalkiisii sakada qof addoona ayuu ku xoraynayaa addoonkaasi marka labou noqon karaa addoon mukaataba iyo mid suuqa laga soo gedaayo addoonka mukaatabkaa waa midka la yidhi haddaad intaas keento xoraa tahay haddaad intaas kun haddaa ii keento xoraa tahay kunkii ma haysto nin sake inuu bixiyo rabo ayaa kunkii siinayo orod isku soo xoray buu leeyahay mukaatabaa la yidhaha midkaas imaamu shaafici iyo culamo badanna waxay qabaan wafi riqaabida aayaddan lagu sheegay mukaatabka bis waay nin isagu lacag u xihan oo haddaad intaas keento xoraa tahay la yidhaahdo kaasaa la siinayaa bay dheheen ayb laakiin culimo kalena waxay ku darayaanoo badan weliba ibnulmundir uu ka mid yahay suuqa haddii addoommo lagu iibinaayo muslimiin ah in inta lasoo gado ninkii iibinaayo laga soo gado ee markaa la xoreeyo kabacdina xoraa tahay layidhaha oo lacagtii sakadaa lagu iibinayaa markaasaa lagu xoraynaya waa laba soo ma aragtid marka mukaatab inuu yahay iyo inuunan mukaatab ahaynba oo suuqa beec uu ku yahay marka kaasna in lasoo gatoo la xoreeyaa bannaan sakada laga xoreeyo midka mukaatabkaana in loo kaalmeey labadaas labada marka inay jiraanna ayaan xoog badan weliba ibnu cabaas marka ayaa riwaayooyin kala duduwan ka soo arooreen walidaalika meeshan sharaxa haddaad fiirisaan wuxuu leeyahay aarka ibnu cabaas riwaayaadkiisii iyo markuu sheeg sheegay ayuu wuxuu yidhi waqaala almaymuuniyu qultu liabi cabdillaahi imaam axmeda waxaan ku idhi yashtari الrajulu min zakaati maalihi الriqaaba fayuctiqu wayajcalu fi bni sabiili qofka haddii maalkiisa sakada uu ka soo gado addoon la iibinaayo kadibna uu xoreeyo ka waran qaala nacam waa yeeli karaa buu yidhi ibnu cabaas yaquulu dalika ibnu cabaas sidaa buu dhahayaa walaa aclamu shayan yadfacuhu wax ibnu cabaas ka hor imaanayo qowlkiisa riixayana ma ogi riwaayo saasuu ku yidhi وqاaل الhلاaل أbو bكر الkhلاaل أخبرnaa أحمد بن hاشhiم qاaل qاaل أحمد imaam أحmed wuxuu yidhi riwaayo kale kuntu araa waxaan ra'yiyeynayey oon u malaynayay an yuctiqa ama aan yani qabay an yuctiqa min الزakاati zakada inuu wax ka xoreeyo intuu addoon soo gado ثuma kafaftu can dalika arrintaa waa ka joogsaday لأnnii lam arahu yaصixu ma aanan arkin inuu ansaxayo arrintaa qaala xarbun xarb alkirmani faxtuja calayhi bixadiidi ibni cabaas markuu sidaa yidhi imaam axmed baa xadiidkan ibnu cabaasaa loo keenay faqaala waxa uu yidhi huwa muaribun imaam axmed markaa wuxuu yidhi waa muarib xadiidkaana loo keenay ibnu cabaas sidaa buu dhahayaa ka waran baa layidhi lacagta sakada in laga xoreeyo addoommada waa muarib markaasuu ibnu xajar wuxuu yidhi wa inamaa wasafahu biliطiraabi lilikhtilaafi fii isnaadihi cala alacmash kama tara walihaada lam yajzim bihi اlbukhaariyu ixtiraabkaas darteed imaamu lbukhaarina ma jasmininoo wayudkaru buu ka cabira waxaa laga sheegaa wayudkaru siiqatu tamriiduu ku keenay liajli hada اlixiraab laakiin aayadda cumuumkeeda wuxuu tilmaamaaba marka saas o fi riqaabi aayadda saasaa ku jirta markaasuu yidhi waqad ikhtalafa الsalafu fii tafsiiri qowlihi tacaala wafi الriqaabi faqiila waxaa layidhi almuraadu shiraau raqabati lituctaq addoonka in lasoo gato si loo xoreeyo ayb wa huwa riwaayat bni اlqaasim can malik waikhtiyaaru abi cubayd wa abi hawr wa qowlu isxaaq wa ilayhi maala albukhaariyu wabnu اlmundir waqaala abu cubayd aclىa maa jaءa fiihi qowlu bni cabaas wahuwa owlaa biاlitibaac waaclamu bالtanziil waxa loo qabsanayana waxaa ugu weyn buu yidhi qowlkan ibnu cabaas isagaa in la raaco habboon isagaana tafsiirka ku aqoo ogeyisagu marka wuxuu yidhi yuctiqu min sakaati maalihi wa yucdii fi lxaji waa iska ilaaqay warawa bnu wahbin can maalikin annahaa fi lmukaatab imaam maalik waxaa kaloo riwaayo kale looga wariyey mukaatabka bis waaye waxa laga wado wa huwa qowlu shaaficiyi wاlleyt wاlkuufiyiina waakharu ahli اlcilmi ahlucilmigana qowlkaasay u badan yihiin kadib marka nin walbaa xujaji waxbuu ka keensaday nin walbaa xujo nadari ah oo qowlkiisa uu ku rajaxayo ayuu la yimid qaar waxay yidhahdeen mukaatabkan see zake loo siina waaba addoon welibeeda addoonna zake lama siiyo qof xoraa zakada la siiya addoon lama siina laakiin marka adiga aad iibsato addoonka aad soo iibiso lacagta waxaad siinaysaa ninka isaga iska laho sayidkiisa ah markuu adiga gacantaada soo galaa ayaad xoreynaysa midda kale waxay yidhaahdeen sidaas haddii lagu xoreeyo welihiis ayaa iska leh addoonkaasaa lagu xoreeyo welihiis ayaa yeelana muslimiinto dhan ile lacagtii sakadaa laga xoreeyey soo maa laakiin mukaatabka markaad lacagta siiso isfuro tidhaahdid ee uu ninkii sayidkaa lacagta u geeyo yaa welihiisa yeelanayo ninkii kitaabeeyaa yeelanayo sakadii maxay u taraya arrintaasi marka waxay leeyihiin marka siyaabahaas oo dhan waa waxyaabo awjuh nadari ah oo rajaxayso qowlka hore marka waqaala alxasan khaarimkana markaa khaarimku waxaa laleeyahay marka ninka mukaatabka ahna wafi riqaabi in wax lagu siiyo waxaa uga owleysanba walkhaarimiina in wax lagu siiyo maxaa le ninkan mukaatabka deyna u qabaa soo maaha intaas haddaad keento xoraa tahay nin kaannahu nin deyn qaboo kala walkhaarimiina ha iska soo gala asaga marka midkan suuqa joogo lasoo gadanayo la xoraynayana wafi riqaabi ha gala sidaasay dhahayeen qowlkaas dad muxaqiqiin badanaana ku tageen sida uu tilmaamayo wa fii sabiilillaahidina ibnu cabaas waa ujeedaa wuxuu ku fasiray xajka xadiidaas soo arooray marka dhahayo alxaju fii sabiili illahi marka wafii sabiilillahi marka waa jihaadka waxaa soo raaci kara xajka wa qaala alxasanu xasanulbasri waxa uu yidhi in ishtaraa abaahu aabbihii hadduu soo iibsado oo suuqa yaallo min azakaati sakada uu ka soo iibiyo jaaza bannaan waa bannaan tahay wuxuu leeya aabbihiisoo addoona hadduu suuqa ku arka lacagtii uu sakada ku bixin lahaa hadduu ku soo gato isla markii ile waa xoroobaya hadduuba aabbihii soo gadaye sake waa ugu gudmay buu leeya wafi riqaabi buuna iska soo galaan meeshaas iyadana marka bacdu ahlilcilmi sidaas ma qabaano waxay leeyihiin haddii sakadiisa uu aabbihii ku soo gado nafci baa isaga ugu jiro waajibkiina waa inuu ka dhaco nafcina isaga uu ka soo galo xoogaa waxaa fiican in la yidhaahda aabbahaana soo iibi ha kugu xoroobo sakadaadana gooni u bixin wayucطii fi lmujaahidiina wayucطii wou siinayaa fi lmujaahidiina dadka jihaadayana iyo waladii midka lam yaxuja aan xajinin waa iyagan intuu siiyo ayuu kasoo ordaha bax dhahaya kasoo xajiya kuwa aan waxba awoodi karin mujaahidiintaas marka abu xaniifa isagu waa qeydayaan ayb wuxuu leeyahay ninka khaasiga ah oo wuxuu ku duulo aan awoodi karin oo wuxuu hubka ku gato iyo uu ku safro iyo aan awoodi karin aa sakada laga siinayo ninka awoodi karo la siin maayo aniga uma talaa wuxuu akhriyey inama asadaqaatu lilfuqaraa alaaya fii ayihaa acطayta ay fii ayihaa ilaa ayi masrifin meel walboo loo iilo min masaarifi الzakaati sakada meelaha lagu bixiyo ah ee sideedda ah acdayta aad ku bixiso ku siiso ajza'ad waa gudaysaa sideedda meel oo aayaddu sheegtay meeshii aad ku bixiso waa ku gudaysaa waqaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi ina khaalidan khaalid ixtabasa adraacahu wuxuu waqfay duruucdiisa hubkiisii dagaalka camburbiraadyadiisa ayuu waqfay fii sabiili اllahi ilaahi jidkiisa ayuu ku waqfay wayudkaru xadiidkan marka uu ku keeni doonaa kan meeshaasaan ku sharxay wayudkaru can abilaas abilaas waxaa laga sheegayaa abilaas alkhusaaci weeyaan magaciisa ziyaadaa la yidhaha waqiila cabdullaahi waqiila hayru dalik wayudkaru can abilaasin xamalana اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebiga ayaa wuxuu nagu qaaday calaa ibili sadaqati sadaqada geeleedii ayuu nagu qaaday lilxaji xaj dartiisa xajka dartiis ayuu wuxuu nagu qaaday xoolihii sakada marka sakada in laga isticmaali karo sakadii in laga isticmaali karo xoolaheedu meeshaan u keenay oo loo isticmaali kara xaj dad in laga geeyo laaba markaa tanow marka xadiidkan baa marka waxaa laga qaadan karaa in dadka aan xajin karin laga siiyo wixii ay sakada waxa ay xajka ku raacaan ay ku aadaan in sakada ahaan loo siiyo qaala xadaثna abulyamaan wahuwa alxakm bnu naafic qaala akhbarana شhucaybu qaala xadaثna abuzinaad can اlأcraj can abi hurayrata radi allahu canhu qaal amara rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam bisadaqati nebiga sadaqadii buu amray faqiila waxaa lagu yidhi manaca bnu jamiil ibnu jamiil ninka la yidhaha sakadii waa diidey wa khaalid ibnu اlwaliidna waa diidey wa cabaas ibnu cabdilmuطalibna waa diidey waxa sidaa ku yidhina waa cumar qofka saa ku yidhi nebiga sakada ayuu u diray cumar inuu soo aruuriyo marka saddexdaa nin waa diideen buu yidhi inay bixiyaan faqaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi maa yanqimu ibnu jamiilin ibnu jamiil ninka la yidhaha muxuu karahsanayaa ou dhibsanayaa wuxuu dhibsada ma jiraan waay ilaa an kaana faqiiran ilaa an kaana inuu ahaa uu faqiiran mid faqiir ah faaqnaahu اllaahu alla ou hodan ka dhigay warasuuluhu rasuulkiisa ou hodan ka yeelay maahane ninkaani muxuu dhibsanayaa ou sakada la diidayaa faqiir buu ahaa alle rasuul baa wax siiyeen ilaahayna de isagaa xaqiiqatan wax siiyo nebigana de waxbuu qeybin jirayo waxa uu qeybi jiray buu wax ka siiyey marka isagoo ay alleh rasuul qani ka dhigeen muxuu yacnii wuxuu leeyahay uu qoonsanayaa uu sakadii la bixin laayahay marka ninkaa cudurdaar male bacdi shuraaxna waxay yidhahdeen nin munaafiq u ahaana waa layidhi laakiin waxa uu yidhi wa amaa khaalidun khaalid fa inakum idinku tadlimuuna khaalidan khaalid waad dulminaysaan khaalid idinku waa dulmi waa ka gerdarantihiin buu ka wada yani zaka inuu diiday maanicu zakaa inaa u nisbaysaan waa uga gerdarantihiin sababta waa maxay qad ixtabasa wuxuu xabisay oo waqaf ka dhigay adraacahu qalabkiisa dagaalka yacnii camburbereedyadiisa wa actudahu iyo qalabkiisa dagaal fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa iyo jihaadka ayuu uga dhigay waqaf sabiililahina waxay ixtimaalaysaa jihaadka waxaa kale ixtimaali kartaa marka jihaadkii inuu u siiyey sidii zaka ahaan marka laba jeerna zake lagama qaadayo ninka inay saa tahay waa dhici kartaa meeshaan marka khaaabi wuxuu yidhi qisatu khaalidin tu'awalu calaa wujuuhin qisadan khaalid dhowr macno ayaa suurtagal ku ah ama dhowr xugun baa laga qaadanaya macnaha koowaad waxay tahay annahu ida اxtabasa adraacahu fii sabiili اllaahi taqaruban walaysa biwaajibin fakayfa yamnacu الzakaata markaa nebigu markuu le khaalid waa ka gardarantihiin ninkaani wuxuu waqfay xoolihiisii dhan ayuu ilaahay jidkiisa ku bixiyey macnaheeda waxaa weeyaan sideebuu sakada u mancinayaa xoolihiisii dhammaadowba waqfaya nin xoolihiisii waqaf ka dhigay sake mau diidayaa waa ma diidaya macno kaas yacnii khaalid idinkaa qalad ka fahamsan maahane haddii uu xoolihiisii iyo wixii uu xoolo ka qabay hadduu waqaf ka dhigay inuu sakadii diido waqafkiiyo sunno ahba inuu sameeyo sakana uu bixin waayo macquul maahan buu ka wada macna kaas waa kow ow annahu tuuliba bisakaati ahmaani aladraaci bina'an calaa annaha liltijaarati faajaaba calayhi biannahu ixtabasahaa falaa sakaata fiiha xiina idin ama in loo yimid ee la yidhi qalabkan tirada badanood haysato ee lagu dagaalamo ama waxaan marka cambuurbireedyadan faraha badan tijaaro waaye iyo ganacsi waaye kaale qiimahooda sako ku dhiib in la yidhi ee markaa uu yidhi dhammaantood jihaadkan u diyaariyey u waqfan yihiin ee mar haddii marka uu wax waqfo sidee marka wixii waqaf ay yihiin sako lagama bixiyo awqaafta marka ilaa milkun lilaahi waay qof iskale ma jiro waxaday mar waqaf noqdaan ayb macna kaas oo yacnii inay ka dalbadeen zakaatu tijaara oo isaguna saan ku jawaabay binaan calaa daalika marka waxaa deliishada xadiidkan qolooyinka yacnii waxaa loo deliishadaa qowlkii ahaa amwaalu tijaara in laga sakeeyo xadiidkaanay u deliishadaan meeshay ka deliishanayaanna waxay tahay xoolahan sida keliya diraacda duruucdan iyo xoolahaas iyo qalabkan dagaalkee khaalid uu haysto caynteeda inaan sake laga rabin nin walbaa waa og yahay sida uun sake looga qaadi kara waa ganacsi markay ku jiraan wey ganacsigiina marka isaga waa kan sidaan uga jawaabay macnona marka kaas wa fiihi waxaa kaloo xadiidka ku jiro ayb ayb waxaa kaloo xadiidkan marka loo lagu fasiraa ama loo deliishadaa qofka maalkiisii sakada ka waajibayay oo dhan hal sinfi inuu sii karo sinf waaxid maxaa yeele khaalid hadda haddii la yidhaahdo wafii sabiilillaahi siddeedda sinfi sinfi ka mida waaye maca daalika halkaas sinfi ayuu xoolihiisii sakada laga bixin lahaaba uu si uu ku bixiyey meeshaa marka waxay ka qaataan siddeedda sinfi hal qolo keliya haddaad sakadaada kulligood wada siiso kuwii kale aadan siinin waa kaaga gudmaysaa xadiidkaanayna u deliishadaan ayb ayb waxyaabahaasay marka meesha xadiidkan ay u keeneen labada macnoo hore ayaa aad u badan marka mas'alo kalena waa loo deliishadaayo kitaabulwaqfi waqafka xaggiisa ku imaan doonto oo waa maxay shayga la waqfaayo shardigun waxaa ah in isagoo cayntiisu ay baaqi noqon kartaan manfaco laga oofsan karo ama ha noqdo shay manquula ama caqaar ha noqoto waqafka dhulna waa la waqfi karaa hanti guurguuraysana waqaf waa laga dhigi karaa maxaa yeele hadda xoolahan uu waqfay khaalid khaalid ibnuulwaliid waa shay manquul ah manquul wax la guurguurin karo waa dhul ma aha marka waqafka dhul keliya ku ansaxaa maya dhulna waa ku ansixi karaa hanti maguurto ah hanti guurguuraysana waa ku ansixi karaa labadaba xadiidkan marka waa loo deliishadaa wa amaa khaalidun fainakum tadlimuuna khaalidan qad ixtabasa adraacahu ayuu waqfay wa actudahu iyo qalabkiisa dagaalka fii sabiilillahi buu ku waqfay fii sabiilillahi marka sinfigan oo sakada la siiyo oo fii sabiilillahi la yidhaha ayuu sakadiisii dhammayd ku bixiyey wa ama waqaf ahaan buu ugu bixiyey labadaba xoolaha marka awqaafta iyada ma laga sakeyna ma laga sakeynayo awqaaf maxaa yeele waqafku mar allaale markaad bixiso milkigaagii waa ka guuray milkun lilaah buu noqday shayga haddii ilaahay oo milkigiisa uu noqdana oo raqabadiisa cid bani aadama aynan lahayn saka lagama dhiibayo marka qaar baa waxaa dhici karta marka inay isku darmaan hanti caama iyo hanti uu qof leeyahay inay isku daran yihiin markay isku darbaan marka qaybta ama saamiga uu leeyahay qofka ee gaarka uu u leeyahay in inta la qiimeeyo iyada sake laga bixiyo middan caamkaana wax sakaa iyada lagama rabo caamkeedaa lagu bixinaya ayb dadkii baa markaas manaafacadsana wa ama alcabaasu bnu cabdilmuطalib facamu rasuulillahi sal l salam cabaas nebiga adeerkiis waay nebiga adeerkiis waay marka muxuu ujeedaan adeerkuna aabbo oo kale waay anaa ka dhiibaayo ka wadaa marka sakada lagu leeyahay saas waa suuragal muxtamar fa hiya calayhi sadaqatun fa hiya iyadu sadaqatun sadaqa weeyaan calayhi ay lahu isaga uu leeyahay alayhi bimacnaa ay lahu fa hiya calayhi sadaqatun xadiidkan ishkaalaa ku jira daahirkiisa wuxuu u muuqdaa fa hiya sadaqatun waa sadaqo calayhi isaga lagu sadaqaysanayo inay tahay saas u muuqdaa xadiidka se isaga loogu sadaqaysanaa cabaas reer bani haashim waaye sadaqamaba ku baxdo reer bani haashim marka calayhidan laazim waxaa a lahu in lagu macneeyo waa sadaqo marka isagu uu leeyahay uu leeyahay marka waxay tahay yacnii isagii baa marka laga rabaa oo bixinaayo ee isagaa la siinaa maaha macnaheeda meeshaa marka ma la fahmeyn ayb wuxuu yidhi marka fahiya calayhi sadaqatun fahiya iyadu calayhi sadaqatun sadaqatun sadaqo weeyaan lahu isaga u sugnaato isaga laga rabo wa miluhaa macahaa iyo iyadoo kale miluhaa iyadoo kale marka waxay tahay laba sano sadaqadeeda inuu nebiga ka hormarsaday baa riwaayadka qaar ay tilmaamayaan marka sadaqada sanadkan laga rabo iyo mid lamidaba isaga iskalaho waa laga qaaday waay horaan looga qaatay uu hormariyey ama nebiga inuu ka bixinayey intaba marka sharaxa waa ku caddahay taabacahu bnu abizinaad ayb cabdiraxmaan ibn cabdillaahi bn taabacahu bnu abi zinaad cabdiraxmaan ibn cabdillaahi bni dakwaan ayaa mutaabiceeyey can abiihi marka cabdiraxmaankan wuxuu mutaabacaynayaa shucayb taabacahu bnu abi الzinaad can abiihi wa qaala bnu isxaaq can abi الzinaad hiya calayhi dushiisa waaye sadaqada oo waa laga qaadayaa markaa inay tahay wa midluhaa macahaa iyo iyadoo kale sadaqadan iyoiyo iyadoo kale ayaa dushiisa ah oo dushiisa ay marka tahay waa horow u dhiibay marka waa ku waajibtay waana bixiyey oo horaa looga hormarsado meeshaa marka waxaa loo deliishadaa tacjiilu sadaqa sadaqada in la hormarin karo marka intaynan waajibin ka hor haddii maslaxo loo arka inuu qofka sii hormarin karo wa qaala bnu jurayjin xudidtu can ilacraj miluhu ayaa acraj xaggiisa layga sheegay ayuu yidhi ayb halkan marka sharaxa meelahana ku tilmaamay qisadan cabaas waxa ku saabsan oo dhan meeshaa ka akhriyana riwaayo kale waxay leedahay fahiya calaya baa nebigu wuxuu yidhi fahiya calaya anay korkayga tahay maadaama adeerkay uu yahay anaa ka dhiibaaya macnaha sadaqadiisa meeshaana marka mas'alo kaleo hor laha laga qaadanayaayo sakada bixinteedu inay tahay shay dimada ku tacalluqaayo mar hadday dimo ku tacalluqdana qofka waa laga bixi karaa qof kaloo ka dhiibi karaa maalan zakaa kugu waajibtay adiga weli ma aadan bixinin waana kugu waajibtay nin kalea marka kaa bixiyey sakadii marka lagugu lahaa ninkan sakadii lagu lahaa waa tan hoo isagoo marka idinuu ka qaadanaya markuu ka idin qaato kabacdi waa ka dhiibaya waa ka dhiibi kara meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa sakada bixinteeda inay la mid tahay deynta oo kale sida deynta qof kale kugu leey lagaaga bixin karaa sakadana lagaaga bixin karaa laakiin dabcan iyadu waxay uga duwan tahay waa cibaado qofka niya laga rabaa maadaama niya laga rabo waa inuu idmo marka laakiin deynta iyada inaad idinta qasab miyaana ma ahan qasab dayn haddii lagugu leeya adigna idinta qasab maba aha maxaa yeeley deynta iska bixinteeda waxyaabaha niyaadka u baahan ma aha amaa sakada laakiin iyada waa cibaado niyay u baahan tahay maadaama ay niye u baahan tahay in laga fasax qaato qof marka laga liiba la ogeysiiyo baabu اlisticfaafi can اlmas'alati baabu bayaani baabu bayaani fadli اlisticfaafi dhowrsi la dhowrsadaa fadligiisa ama xukunkiisaba caddayntiisiibu uu baab yahay can ilmas'alati baryada laga dhowrsado tuugsiga iyo baryada dhowrsiga laga dhowrsadaa caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadaثanaa cabdullaahi bni yuusuf wahuwa tinisiyu qaala akhbaranaa maliku can ibni shihaabin can caطaaءi bni yaziida alleytiy can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu ina naasa min alansaari dad ansaarta ka mida sa'aluu rasuula اllahi sal l slam nebigay su'aaleen faacdaahum waa siiyey uma sa'aluuhu waa weydiiyeen faacdaahum waa siiyey uma sa'aluuhu waa su'aaleen faacdaahum waa siiyey xataa nafida ilaa uu ka dhammaaday maa cindahu agtiisa waxa ah wixii uu haystay ilaa ay ka dhammaadeen faqaala waxau yidhi maa yakuunu cindii maa waxa yakuunu ahaanaya cindii aniga agteyda oo min khayrin khayr ah falan addakhirahu cankum idinka kaydsan maayo waxa khayroo maalo agtayda yaala ma idinka kaydsanayo ayb waman yastacfif qofkii isdhowro oo iscifo dalbo yucifahu allaahu ilaahay dhowree oo cafaaf ayuu siinayaa cifada marka meelo badan ay gashaa oo qofka waxaa laga rabaa baryada dadka xoolahooda inuu ka dhowrsanayo oo uu ahaado mutacafif inuu ahaado weliba qofka mutacafifka noqonayo hadduu yahay qof faqiira oo ilmo badan leh ee haddana dadka xoolahooda ka dhowrsanaayo ahlu janno waay xadiidkii muslim nebiga sal ll slam markuu yidhi ma idiin sheegaa dadka ahlu jannaha ah wuxuu ku daray faqiirun cafiifun duu ciyaalin nin faqiira oo ilmo u saaxiiba oo haddana dhowrsanaayo dadka xoolahooda ka dhowrsanaayo annaga marka waxaa qaalib naga ah qofku haddii ilmo badan uu leeyahay gacantiisana waxaynan ku jirin amaba ay xataa ku jiraan gacantiisa wax sharah iyo hunguri weynin dartiisa wuxuu keenaa marka qofkii inuu wax dhaco inuu wax khayaameeyo inuu wax xado ama inuu dad shaxaad u weydiisto gacanta uu hoorsado war maxaa dhaca haddii la yidhahdana wuxuu leeya wakhti xunaa lagu jiraa marka waqtiga xun waa midka la raba inaad inta dhowrsato janno saa ku geli lahayd nacam oo xoolaha guud danta guuda a ka dhowrsato xoolaha gaarka loo leeyahay a ka dhowrsato ood yacnii cirdigaaga inaad dhowrto zinada inaad ka dhowrsato yanii marka isticfaafku meelo badan uu gelayo waxyaaba marka aad u maqanna waayo oo mujtamaceenna aad uga maqan waayo qofku marka wuxuu ka qaadaa cifada haddii laga waayo oo dadka xoolahooda iyo inuu ka dhowrsado ay ku adkaato qofku inuu noqdo qof weji fiiq ah oo wax walba xuna ku dhiira kara xumaan waman yastacfif xadiidku markuu leeyahayna waxaad dareemaysaa marka qofku inuu isku kallifo inay tahay bani aadamku wuxuu u dhasha ma ahan waa jiraan dadka qaar inay u dhashaan oo ilaahay dabeecad uga dhigo haddana laakiin kii aan dabci looga dhigin xataa inuu iska keeno maxaa yeele xadiidku waxaa ku jirta waman yastacfif ay waman alaba alcifata cifada qofka dalbado raadiyo aad ugu dadaalo qofka marka yanii anigu waxaan uma dhalanin iyo wax soconayo m waman yastagni qofka isdeeq yani waman yastagni qofka yacnii deeqtoonaan dalbo wuxuu ka deeqtoonaana dadka waxay gacantooda ku jiro waman yastagni qofkii deeqtoonaan dalbo yuqnihi illaahu ilaahay deeqee oo qofkaan ilaahay waa deeqaya dadka xoolahooda waa ka deeqaya waman yatasabar qofkii isa sabar siiyo oo sabar dalbo yusabirhu llaahu ilaahay sabar siiye oo sabarka qofka iska doondoono oo iska raadiyo ilaahay sabar buu siinaya wamaa ucطiya axadun qof lama siinin cadaa'an siismo khayran ka khayr badan wa awsaca ka waasacnimo badan min asabri sabar ka waasacnimo badan wax laysa siiyo oo sabar ka waasacnimo badan ma jiro oo qof la siiyo sabarku marka meelo badan uu galaa oo wuxuu galaa saddex nooc waaye macsidii in laga sabro daacadii in lagu sabro qadaha iyo qadarka in lagu sabro intaas ninkii la siiyo diin oo dhanaa gacanta loo geliyo ila diintoo dhan intaas waaye mxalushaahidkiisa waman yastacfifi cifahu اllaahu qaala xadaثna cabdالlahi bn yuسuf qaala akbaranaa malik can abi الzinaad can اlأcraج can abi hurayraةa radي اllahu canhu ana rasuul اllahi sal ly slm qaal wاladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeeda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye laan yaakuda axadukum midkiin inuu qaato xablahu xarigiisa fayaxtaiba ou xaabo gurto calaa dahrihi dhabarkiisa korkiisa ou kusoo xaabo gurto khayrun lahu way u fiican tahay min an ya'tiya rajulan qof inuu yimaado u yimaado fayas'alahu oo weydiisto acdaahu inuu ha siiyo ow manacahu ama ha u diido yani hadduu siiyana dullinimo ku seenaan ila nin wax baryey waaye hadduu u diidana baryadii xumaanteedii iyo diidmadii baa isu raacaya uma fiicna kor iyo hoos haddii la siiyo haddaan la siininba dulli kama baxayo khayruntaanna marka afcalu tafdiil laysa calaa baabihi wey marka lagama wado yacnii laba in la kala fadilaayo maaha inaad shaqaysato waa fiican tahay inaadan shaqaysanin oo aad tuugsatana waa fiican tahay ma aha laakiin tanaa fiicnaan badan ma laga wada afcalu tafdiil oo laysa calaa baabihi ah qaala xadaanaa muusa huwa bnu ismaaciil atabudakiyu qaala xadaanaa wuhaybun qaala xadaanaa hishaamun can abihi can الزubayr bn الcawaam radia اllahu canhu can الnabiy sal ا slam qaal laan yaakuda axadukum midkiin inuu qaato xablahu xariggiisa fayaأtiya ou la yimaado bixusmatin xirmo bixusmati اlxatabi xaabada xirmadeeda calaa dahrihi dhabarkiisa korkiisa ou kula yimaado fayabiicahaa ou iibiyo fayakufa allaahu ilaahay ou reebo bihaa xirmadaas xaabadaas uu ku reebo wajhahu wejigiisa uu ku reebo can اlmas'alati oo uga reebo waa baryada khayrun lahu way u fiican tahay oo iyadaa khayr ah min an yas'ala annaasa dadka inuu su'aasho acdowhu ha siiyaan ow manacuuhu ma ha u diidan qaala xadaanaa cabdaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa yuunus can الzuhriyi can curwata bni الzubayr wa saciid bni اlmusayab ana xakiima bna xisaamin radia allahu canhu qaal sa'altu rasuula اllahi sal slam rasuulkaan weydiiye faacdaanii waa isiiye uma sa'altuhu waan su'aale faacdaanii waa isiiye uma sa'altuhu waan su'aalay faacdaanii waa isiiye uma qaala meeshaan marka waxaa la yidhi waxaa laga qaadanaya qofka wax weydiisto haddii aad rabta inaad waaniso ama wax u sheegto iska sii marka hore haddana sii haddana sii mar dambe markaas mar saddexaadkii oo kale inaad u sheegto isagoo markaa waa ku dhegaysanaa dabcan leanna abaali waxbaa ku leedahay laakiin marka hore uu ku weydiistaba haddaad ku qayliso waxaa laga yaabaa inuusan waxba kaa yeelin ina hada almaala markaa wuxuu yidhi yaa xakiimu xakiimu ina hada almaala maalkaani khadiratun weeyaan mid cagaaran xulwatun macaan indhaha waxay fiiriyaan cagaarka ugu fiican carabka wuxuu dhadhamiyana macaanka labadaasaa marka adduunyadii laga dhigay faman akhadahu qofkii qaato bisakhaawati nafsin faman akhada qofkii qaato hu maalka bisakhaawati nafsin naf wanaaggeed qofkii ku qaato iyadoo nafsadiisu ay wanaa wanaagsan tahay buurika lahu fiihi waa loo barakeeyaa waman akhadahu qofkii qaata maalkii biishraafi nafsin naf damaceed qofkii ku qaata nafsad damaceeda ishraaf marka waxaa layidhaha imaam axmed wuxuu yidhi qalbiga ayuu wax qalbi ku xiran wey ishraafiddu marka waxay tahay qofku inuu ismuujiyo si wax loo siiyo kow waxaa kaloo noqon kartaa naftiisa inay jeclaa jeclaysanayso waxaan haddii ninkan gacantiisa ku jira hadduu ku siin lahaa oo ficnaa lahayd damaco walow yaadan ba su-aalanin haddaad doonto ha weydiisanin haddii la doono biishraafi nafsin marka macnaheedu saas ayb oo wuxuu yidhi sharaxa ayuu ku dhex sheegay ayb nafsad damaceeda qofkii ku qaato lam yubaarak lahu fiihi looma barakeeyo kaladii ya'kulu yani wa kaana wuxuuna ahaanayaa kaladii ya'kulu midka cunaayo walaa yashbacu aan dhergaynin alyadu lculyaa gacanta sarrayso khayrun way ka fiican tahay min alyadi suflaa gacanta hoosayso gacanta sarraysana waa midda xadhiibayso qaala xakiimun xakiim waxa uu yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow waladii bacadaka bilxaqi macbuudka xaq kugu soo saaran ku dhaaranaya aan ku dhaartaye laa arza-u ma nuqsaaminayo axaddan axad bacdaka adiga gadaashaa shay-an waxba ka nuqsaamin maayo xataa ufaariqa adunyaa intaan adduunyada ka tago hadalkan aadi tiri ka bacdi mar dambe qofna waxba kama nuqsaaminayo fa kaana abuu bakrin radia allaahu canhu abuu bakr wuxuu ahaa yadcuu xakiiman xakiim inuu u yeedhaayo ila alcataa'i siismada faya'baa waa diidaya an yaqbalahu minhu inuu ka aqbalo waagii dambeoo khulafada ay jireen oo nebigu uu dhintay oo xooluhu ay asnadda muslimiinta ku jira ay bateen ayaa waxaa jiri jirtay diiwaan in la sameeyey oo wax lagu siisiin jira dadka marka cadiyadii isaga oo xaq u lahaa xataa markii la siiyo ma aqbali jirin uma ina cumara radia allaahu canhu cumar dacaahu waa u yeehay liyucdiyahu si uu u siiyo fa abaa waa diiday an yaqbala minhu shay-an inuu wax ka aqbalo faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi innii ushhidukum waan idin markhaati gelinayaa yaa macshara almuslimiin calaa xakiimin xakiim korkiisaan idinku markhaati gelinayaa annii aniga acridu calayhi inaan u bandhigaayo xaqahu xaqiisa min haada alfay-i maalkan aan ugaga bandhigaayo faya'baa uu diidayo isaguna an ya'huda inuu qaato cumar marka sidan wuxuu u leeyahay inuu dadka tuso si isagu inuunan u diidin xakiim xoolihiisii iyo wixii uu ku lahaa diiwaanka isagaa dhiskiis u diiday cumar marka wuxuu rabaa inaan loo malaynin inuu isaga u diiday dadkiibuu marka wuxuu yidhi dadou arka xakiim cadiyadii iyo wixii uu lahaa baan siinayaa isagaa diidaaye ogaada ayb falam yarza xakiimun xakiim ma uunan nuqsaaminin axaddan qofna min annaasi dadka ka mida wax maala kama uunan nuqsaaminin bacda rasuulillahi sal ly slam rasuulka ka bacdi xataa tuwufiya intii uu ka dhintay oo markaa yacni laga oofsaday meeshaa marka tarjamada xadiidku waa iswaafaqayaanoo nebigu wuxuu faray uu ku tirtirsiiyey inuu ku dadaalo dhowrsanaan iyo isticfaaf inuu sameeyo ayb وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد